barnaamijka dhallinyarada maanta
wacan oo wanaagsan dhegaystayaal halkan waa washington kusoo dhowaada idaacadda duhurnimo oo idinkaga imaanaysa laanta afka soomaaliga ee v o a oo aad ka dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee sagaal iyo tobanka laba iyo labaatanka iyo kow iyo soddonka mitirban iyo efemyada geeska afrika
waa duhur khamiis ah bisha noofembar waa afar iyo labaatan sannadka labada kun iyo lix iyo tobanka idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta waxaa halkan si wada jir idinka daadahaynaya nuur xasan bukhaari iyo anoo ah ismaaciil xuseen farjar
qodobada aad ku maqli doontaan waxaa ka mid ah wiil soomaali ah oo ku guulaystay jaa'isad uu bixiyo madaxweyne obama
imanka anigu hargeysan ku dhashay marka waxaan kusoo koray imaaraadka lix iyo toban sano imaaraadka joogay marka maraykan waxaa nimid two thousandka two thousandka imanka waa two thousand and sixteen lix iyo toban sano lixda iyo toban sano chicagon ayaan deganaa
sidoo kale waxaan idiin haynaa mid ka mid ah hablaha xiiseeya fanka oo ka sheekaynaysa waayihii ay u soo martay in ay saaxadda fanka soo gasho heesaha markii hore dee dhegeysiun bay iga ahayd xiisahooga inaan dhegeysto laakiin waxay noqotay barnaamijku wuxuu ii noqday maxaa la dhahdaa mid macalin oo kale ah oo macalimiin waaweyn baa joogtay oo maxaa la dhahaa garanaysaan maxamed aadan dugsiyaa joogay waxaa joogay rooda daahir baa joogtay cabdinuur alaalaa joogay
dhinaca heesahana waxaad ku maqli doontaan
deeqa bilan goordhow ayaad maqli doontaan sidoo kale xubintii ciyaaraha iyo qodobo kale ayaa idinku soo maqan marka horese waxaad kusoo dhawaataan qodobo ka mida warkii dunida nato ayaa soo afjartay howlgalkeedii ilaalaynta badweynta ku xeeran soomaaliya kadib markii ay hoos u dhaceen howlgalladii kooxaha budhcadbadeeda ah ee soomaaliya markab ay leeyihiin ciidamada cirka ee boqortooyada dalka denmark ayaa qaaday howlgalkii ugu dambeeyey ee isbahaysiga nato ay ku ilaaleynayeen badweynta hindiya howlgalka isbahaysiga nato ayaa ka mid ahaa howlgallo caalami ah oo si weyn loogu guulaystay si ay jawaab uga celi ama jawaab uga bixiyaan halistii ka imanaysay burcadbadeeda soomaalida waxaana ku jiray howlgalkaas dowlado kale oo sameynayey oo ay ka mid ahaayeen midowda yurub maraykanka iyo dalal kale oo howlgalka ka madax bannaana
ugu yaraan laba ruux ayaa ku geeriyootay lix iyo toban kalena oo ay ku dhaawacmeen kadib markii gaari bam lagu soo xiray lagu qarxiyey dhisme ay leedahay dowladda turkiga oo ku yaalla magaalada adana guddoomiyaha gobolka adana maxamuud damiir taash ayaa u sheegay wakaaladda wararka turkiga ee anadolu in gaariga weerarka loo adeegsaday la dhigay baarkin ku yaalla agagaarka albaabada laga galo dhismaha xafiiskiisa waxaa kale oo uu sheegay in ay rumaysan yihiin in weerarkaasi ay fulisay haweeney balse ma sheegin inay iyada isqarxisay iyo in kale weerarkan ayaa qayb ka noqday weeraro isdabajooga ahaa oo maleeshiyaadka daacish iyo fallaagada gooni ugoosadka ah ee p k k ay ka geysanayeen turkiga bilooyinkii dhowaa
duhur wanaagsan dhegeystayaal laanta afka soomaaliga ee v o ayaad nagala socotaan axmed maxamed cumar waa wiil soomaali ah oo haysta dhalashada dalkan maraykanka wuxuu ka mid yahay aasaasayaasha urur lagu magacaabo muslim american leadership alliance oo ka dhisan gobolka chicago ee dalkan maraykanka axmed waxaa ururkoodu soo bandhigaa sheekooyinka wanaagsan ee ay leeyihiin bulshada muslimka ah ee ku nool dalkan maraykanka axmed iyo xubno kale ayaa ku guulaystay abaalmarin uu bixiyo madaxweynaha dalka maraykanka barack obama taas oo la siiyo dadka tabaruca sameeya abaalmarintan ayaa loogu magacdaray presidents volunteer award service haddaba kusoo dhowaada qayb kale oo waraysigaas ka mid ah oo aan la yeeshay axmed maxamed cumar
imanka anigu hargeysan ku dhashay marka waxaan kusoo koray imaaraadka eh, lix iyo toban sano imaaraadka joogay marka eh, maraykan waxaan imid eh, two- eh, 2000-ka 2000-kii marka waa waa 2016 lix iyo toban sano lix iyo toban sano chicagon ayaan deganaa you know Ob- eh, madaxweyne obama wareer wareer chicago you know inakuna madi Eh, fa markan aan um, aan bilaabanay aan maxaan oran jiray muslim american leadership alliance waan u sheegnay qolada you know white house-ka waxaan ku ihi in uh, mashruucan baan bilaabanaa in maxaan oran jiray in up, up to date up, up to up to date baan ka diganaa so marka eh, eh, bil walba you know warqad baan u qoranaa waxaan qoranaa okay waxaan wa- marka waxaan baan sameynanaa waxaan baan sameynanaa waxaan sameynanaa marka isagi isagaa noo soo diray in bilada waan gartay isagu ma idinla soo hadlay eh, mase ismaqasheen isaga cid eh, ka tirsan eh, aqalka cad oo fariinta uu idinsoo idinsoo gaadhisay Be- telefoonka kama wada hadal laakiinse in uh, warqad buu uh, warqad buu noo soo diray waan gartay white Hou- white house-ka ka mid marka sidee baa laydin guddoonsiiyey abaalmarinta in uh, Chi- uh, uh, Ch- uh, Chicago, and uh, nin Canada and uh, Michael Stark Nero, and uh, wuxuu la shaqeeya qoladana ilaha Chicago uh, Leadership uh, Alliance waa dad you know dhalinyaro ah oo uh, political ah oo marka aniguna aan you know aan uh, ka mid yahay marka isaga biladana siiyey waan gartay xaflad baa laydin qabtay dabcan halkaasaa laydinku guddoonsiiyey En waxaad og tahay dadka soomaalida ah waxay ka mid yihiin bulshada islaamka ah ee ku nool dalkan maraykanka ee aad sheekooyinkooda dabcan en, bulshada islaamka guud ahaan baad sheekooyinkooda soo bandhigaysaan muuqaal en, laga yaabo inaan la jeclaysan baa laga yaabaa in bulshada en, soomaalida qaarkood laga haysto oo dad soo galooti ah oo ma garanaysaa weliba dee waxaa sawirada aad loo soo qaataa dhalinyaradan en, ku biiraysa kooxaha xag jirka ah sidii xukunadii ugu dambeeyey ka dhacay minneapolis oo kale En, Ah.
sheekooyinkaas oo kale iyaga sidee baad is odhan kartaa sheekooyinkan wanaagsanee la sheegayaa muuqaalkaas way be- way u bedeli karaan Alright, marka example tan uh, kusin kara. And uh, waxaan la shaqeynaa in uh, inantii yaraada in uh, Talibanku ay toogte madaxa ka toogteen Malala.
Mm.
So Malala marka film baa uh, noo soo uh, saaray documentary ah. Okay. Marka qoladan in Hollywoodka in iraha participant media ayaan la shaqeynaa but partnership baan la sameynay. So dabeecadii ina maxaan oran jiray sanadka hore uh, 2016 uh, waxaan sameynay in uh, film film screening in Mara- maraykan oo dhan M- ka mid a wuxuu ahaa in uh, minneapolis waxaan u tagnay in waxaan oran jiray in uh, dadkan uh, dadka inaan ku nool in cedar, uh, cedar streetka film uh, filmka uh, filmka malaalan tusnay in waxa soo aaday meesha wuxuu ahaa in j- gym you know meesha- in ay caruurta ay ku ciyaaraan in shan boqol iyo konton qof baa register gareeyay oo imid in- inta badanna waxa ah soomaali xataa you know ma ahan so marka markan marka- markan tagnay in uh, minneapolis sheekooyinkan in, uh, s- uh, soomaalida iyo contribution contribu- uh, contributionkooga soomaali americanka ayaan ayaan ka soo saarnay waxaan oran jiray qoladan story uh, story corpn era aan la shaqeynaa iyo N- npr-ka iyo ra- radioga waxayna siiyeen in system marka in uh, qofkii interview interviewgan ka qaadanay En, dhalinyaro badan oo soomaaliyeed baa ku dhegaysanaysa maxaad ku odhan lahayd maxaad u sheegi lahayd en, eh, tusaalaan qaar badan oo maraykan ku dhashay ama qaar dalkii jooga okay advice keyga waxa weeyaan opportunity badan baa jira uh, wadankan marka ex, in, uh, example keyga aan kusiini karaa waxaan imid maraykan in uh, sanadka 2000 afar sano ayaan ku dhameeya in uh, jaamacadda labadii sano oo ugu horeeya wiigii waxaan shaqayni jiray siddeetan saacadood shaqooyinka xataa waxay ahayd minimum wage yani waxaan siini jiray lix lix dollar toddoba dollar saa uh, saacadii okay? maalin baan taxi raacay inan soomaaliya ayaa qaaday oo oo qo- toledo ohio Ah, wuxuu yidhi axmed barasho wanaagsan n ah, soomaali ba tahay adigu maxaa taxi ugu wadi weyday waxaan ku idhi iminka haddaan taxi wado lacagta lacagtaas waan maranayaa oppor- eh, opportunities badan baa jira wadankan waxaan doonaya dadka inaan you know maraykanka inaan la xiriiro marka in inaan is- inaan isdhiso so inamada dhalinyarada soomaalida oo dhan waxaan ka oranayaa opportunity badan baa maraykan jira ha isxirana dadka dhex gala
kaasi wuxuu ahaa axmed maxamed cumar oo ku nool magaalada chicago ee gobolka illinoy ee dalkan maraykanka oo aan khadka telefoon ku wareysanayo wuxuuna ku guulaystay abaalmarin uu bixiyo madaxweynaha dalka maraykanka wuxuuna ka mid yahay aasaasayaasha urur lagu magacaabo muslim american leadership alliance oo ka dhisan magaalada chicago
duhur wanaagsan dhegeystayaal waxaad nagala socotaan v o a oo idinkaga imaaneysa washington deeqa ciise duhur waa gabar yar oo jecel fanka waxay inala wadaagaysaa sidii ay u gaartay rayadeeda la xiriirtay in ay mar uun saaxadda fanka kusoo biirto wariyaha v o e da sagal siciid faarax ayaa jabuuti ku wareysatay deeqa ciise duhur waxay ka mid tahay fanaaniinta da-da yar ee dalka jabuuti waxayna kusoo baxday barnaamijkii labadii kun iyo saddex iyo tobanka laga hirgeliyey dalka jabuuti kaasoo ay soo qaban qaabisay wasaaradda warfaafinta بسم الله الرحمن الرحيم إن وضع مهدسان تهي سجل ولا أد بدو مهدسان تهي سيدا شرفت لي دي سوء عزونتي إن أد بانون دي سلامة يا دي شغالها فيه وإيدا با يرد مانو مدى إسلام كي يرد جيسان يسوردن با أد بانو سلامة يا إن آه، waxaan ah, haddii aan kaaga waramo in ah, intaad soo gelin fanka ka hor deeqo yay ahayd fanka ka hor
deeqi waxay ahayd n, ha gabadh dhalinyaraa oo waxbarasho ku jirta n, oo n, maxaa la dhaha heesahana dee xiiseysa oo aada u dhegeysata oo fanaaniin waaweynna dhegeysata n, oo maxaa la dhahdaa dee shucuurta fanku ay iskaga jirto ha, iyada oo dee wax waxbarashadeedana wadata n sida dee dhalinyarada imika oo kaleba dee ay- ay- ay sameeyaan caadiga nolosha caadigaaba ka mida n waa kaade sagale marka n, eh, adoo uu kugu abuuran yahay jacaylka fanka iyo n, heesaha iyo dhaqankeena iyo kulli eh, baa waxaa soo baxay barnaamijkii tartanka haa barnaamijka ayaa soo baxay een, xayeysiiskiisa een, een, lagu bilaabayay ayaa ayaa t v-ga la mariyey oo idaacadda jamhuuriyadda jabuuti rtdeeda loo yaqaana ay marisay Een, eh, markaas een, eh, ad- waa sa aad usoo sheegto tii shucuurta fanku lagu jirto haha ayaanu ka qayb galnay oonu isa- ayaan isa soo qoray barnaamijka oon ka qayb galay Een, eh, maasha allah dee si si wanaagsanna wuu ku dhammaaday waxyaabihii kugu adkaa oo markii ay ahayd markii kugu horreysay aad eh, tartan fan ka qayb gasho iyo waxyaabihii ku cajabiyey labadaba
een horta dee een sagale waa runtaayo een marka aad een eh, heesaha markii hore dee dhegeysiun bay iga ahayd xiisahoogi inaan dhegeysto een eh, laakiin waxay noqotay barnaamijku wuxuu ii noqday maxaa la dhahdaa een mid macalin oo kale ii ah oo macalimiin waaweyn baa joogtay oo de maxaa la dhahaa garanaysaan maxamed aadan dugsiyaa joogay waxaa joogay roodo daahir baa joogtay cabdinuur alaalaa joogay iyo maxaa la dhahdaa haad haweenkii oo dhan baa joogay een abaayaziid badri baa joogay Ah, wallaahi de intaan maxaa la dhahday een aad aad u badan oo de sagalay waad isku ogtahay marka een um, waxa uu ii noqday marka aad fan galaysana waana ku cusbaa fanka waa waxa waxyaabo waxyaabo badan ha dhammaanteedna waan wada cusbayn waxay waxay waxya halka een xitaa een waxyaabo badan oo aad de marka hore aanad garanayn sida een teembo oo kale gaam oo kale waxyaabahaas oo dhan ayaa ayaa ayaa jadiid nagu ahaa oo ahayd inaan la qabsano oon maxaa la dhahday aan ayna aada nooga caawiyeen wallaahi een, bar- fanaaniintaa naga waaweyni een, eh, iyo musiciyaangii marka ahaan nala joogi jiray sacad muuse oon aada isagana u salaamayo oo ah shaqsi aan ilaawi karin maasha allah gabagabadii tartankii in badan baa soo marteen kala duwan gabagabadii baa la soo gaaray Een, adigu waad ka bigidiiday een, xili een, eh, suu een, wuxuu socday waadii ka baxay Eh, finaalkii waxaa kuu yeeray madaxweynaha qaranka waxaa tahay fanaankii ugu horreeyay intuu madaxweynaha dacad ka hadlo uu yidhaahdo deeqa gabadhaydii kaalay anaa ku yeeriya Een, marka intaan madaxweynuhu hadlin ama intaan lagu dib lagugu yeerin ka hor maxaad samaynaysa
een eh, horta een eh, intaa ka hor een maxaa la dhahdaa anigu waaban waaban iska daayahayd oo dee tartanka waan joojiyey maya een maxaa la dhahaa waxaan dib een iskugu hawli jiray un inaan noloshii hore yaa aan haa dib ugu noqdo maadaama weydi marka ay waxyaabaha aad ku tala jirtay ay hirgeli waayaan waxaan isirlahaa malaha waxba malaha haa plan b baa jiro oo yaa malaha markii hore anay waxbaba ka socono een waxaa la idhahdaa ee aad haa qadarkaaga maba ahayn bo waxaan laguu qorin bay ahayd oo de waxaan laguu qorin maba qaadid yaa een eh, halkaasaan de maxaa la idhahdaa ay ay awakaha iyo dee barnaamijka uun sida uu usii socdo yaa waayo waxa waxa ku jiray een dad dee aan asxaabtaya oon aad u jeclahay walaala aan nahayna aa, oon iyagana ma waan waan daawan jiray waayo sida uu u socdo waan daawan jiray aad baan u daawan jiray Eh, just maxaa la dhahdaa waxaan blombi waa sida aad sheegtay ah ayo baa
deeqa ciise duhur oo ah gabar reer jabuuti ah oo fanaanad da'yar ah waxay u waramaysay waryaheena jabuuti sagaal siciid faarax dhegeystayaal qaybta labaad ee waraysigaana waxaad ku maqli doontaan idaacadeheena xiga ee barnaamijka dhallinyarada maanta halka aad nagala socotaanna waa v o a haatanna dhinacii heesa haddaan eegno heesay ku luuqayso fanaanada deeqa bilan waa heesta qalbi
Hallelujah,
markaas deeqa bilan fanaanadaas haddaynu intaas kaga nimaadno iyo heesta qalbi halkaad nagala socoteenna waa laanta afka soomaaliga ee v o a oo washington idinka imanaysa afrikada bari saacaddu waxay tilmaamaysaa kowdii iyo koob iyo konton daqiiqo halka ay washingtonna ka tahay shantii iyo koob iyo konton daqiiqo oo subaxnimo haatanna nuur xasan bukhaari oo ba- barbarkayga midig fadhiyaan ka codsado wararkii ugu dambeeyey ee dhinaca ciyaaraha
kulanti wacan dhegaystayaal waxaa xalay la ciyaaray kulamo ka tirsan koobka kooxaha horyaalada yurub kooxda arsenal ayaa ka badin weysay naadiga baris saint german si ay ugu soo baxdo kaalinta koowaad ee gruubka e kadib markii ay labada kooxoodba isku mir waayeen barbardhac laba gool iyo laba gool ah inkasta oo ay labadan kooxood hadda isku dhibco yihiin oo ay wada leeyihiin min koob iyo toban dhibcood haddana kooxda b s g ayaa kaalinta koowaad ku jirta sababtoo ah waxa ay ka goolin dhalis badnayd kooxda arsenal laakiin weli waxaa haray hal kulan ka hor inta aanan loo gudbin wareega lix iyo tobanka isla gruubkan a kooxaha ludagoretis resgrad iyo basel oo fooda isdaray waxa ay ku kala baxeen barbardhac eber iyo eber ah gruubka b ayaa noqday kan ugu xiisaha badan tartanka horyaalada yurub ee sanadkan sababtoo ah kooxaha beshiktash napoli iyo benfica ayaa saddexduba waxaa u dhexeeya hal dhibic oo keliya ciyaarihii xalay ee gruubkan kooxda beshiktash ayaa samaysay soo laabasho la yaab leh kadib markii ay kooxda benfica oo marti ku ahayd istanbul ay qaybtii hore ee ciyaarta ku soo xirtay iyada oo ku hogaaminaysa saddex gool iyo eber laakiin galankii dambe ee ciyaarta ayay bashiktash iska soo magtay dhammaan goolasha lagu lahaa iyada oo dhalisay saddex gool ciyaartuna waxay ku dhammaatay saddex gool iyo saddex gool naabol waxa ay ka badin weysay kooxda danamo kef oo ay isla dhaafi waayeen eh, maaragtay barbardhac eber iyo eber ah gruubkan waxaa isla hogaaminaya eh, kooxaha napoli iyo kooxda kale ee benfica oo leh min sideed dhibcood waxaa kusoo xigta bashiktash oo leh toddoba dhibcood gruubka c kooxda manchester city ayaa xaqiijisay wareega lix iyo tobanka ee tartankan kadib markii ay heshay dhibic ay uga baahnayd ciyaartii ay xalay la qaadatay kooxda brushia mongen gladbach ciyaarta labadan koox ayaa kusoo dhammaatay barbaro gool iyo gool ah barcelona oo gruubkan c ku horkacaysa laba iyo toban dhibcood waxa ay xalay laba gool iyo eber ku garaacday kooxda celtic gruubka ugu dambeeya ee d kooxda atletic madrid ayaa ugu soo baxday si xoog leh kadib markii ay urursatay shan iyo toban dhibcood ciyaarteedii ugu dambeysay ee xalay waxa ay laba gool iyo eber ku garaacday kooxda b s v eindhoven kooxda kaalinta labaad ku jirta ee bayan munchen ayaase guuldarro xun kala soo laabatay dalka ruushka kadib markii ay saddex gool iyo laba gool ku khasaartay kooxda f c rostof kooxda rostof ayaa guushaasi waxay u ahayd mid taariikhi ah maxaa yeele waxay ahayd markii ugu horreysay oo ay guul ka soo hoyso tartanka taariikhda inta la xasuusto waxaa kale oo ay noqotay kooxdii ugu horreysay oo ruush ah oo ka badisa kooxda bayan munchen ee dalka jarmalka bayan shan jeer ayay horey ugu guulaysatay koobka kooxaha horyaalada yurub inkasta oo laga badiyey haddana bayan munchen wax horey ayay u xaqiijisay inay usoo baxday wareega lix iyo tobanka ilaa iyo hadda waxaa wareega lix iyo tobanka ee koobka kooxaha horyaalada yurub usoo gudbay kooxaha kale ah arsenal paris saint german atletic madrid bayan munchen brushia dortmund monaco bayer leverkusen real madrid leicester city juventus barcelona iyo manchester city dhegaystayaal xubintii isboortiga ee barnaamijkeena dhallinyarada maanta intaa aynoo joog
aada u mahadsan yahay nuur xasan bukhaari wararkii ugu dambeeyey dhinac yareen la socodsiinay haatanna hees uu ku luuqayo fanaanka jookle heesta ikran
adigoo kala lama helo waxaa tahay ayaloqay
heesta ikraan uu ku luqeeyo fanaanka jookle waxa ay gabagabo u ahayd barnaamijkeenii duhurnimo oo- oo idinkaga imaanayay laanta afka soomaaliga ee v o a waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah nuur bukhaari iyo ismaaciil xuseen farjar farsamadana waxa uu ahaa maxamed cabdi sandheere tan iyo intaan ku kulmi doono idaacaddeena xigta afarta galabnimo waa v o a oo idin leh duhur wanaagsan
adaabta wanaagsan iyo akhlaaqdiyo intariga ilaahay ilaahay siiye adaabta wanaagsan iyo akhlaaqdiyo intariga ilaahay ilaahay siiye murugyada dhiigayo arwaadayda degto warkayga sugantahe murugyada dhiigayo arwaadayda degto warkayga sugantahe yahay suug yahay islaamkuna barakaya adba ku jeclehe ilaahay suug yahay islaamkuna barakaya